wararka aynu ka heleyno degmada xarardheere ee gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu dagaal ku dhex maray laba ciidan oo kala taabacsan maamul cusub oo dhowaan u soo magacaabay madaxweynaha maamulka galmudug degmadaasi iyo maamulkii degmada horey uga jiray kuwaas oo ku wada sugan degmada xarardheere ee gobolka mudug sida ay tibaaxayaan wararka qaarkood dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka xarunta degmada xarardheere iyadoona weli degmadaasi ay ka taagan tahay xiisada ka dhalatay dagaalkan u dhexeeyey labadan ciidan ee kala taabacsan maamulka cusub ee degmada xarardheere iyo kii horey uga jiray waxaana ilaa iyo haddan la ogeen khasaaraha ka dhashay diriirtan dhex martay labadan ciidan ee kala taabacsan maamulada degmada xarardheere iyadoona ciidamadan ku dagaalamay gudaha degmada xarardheere aysan jirin cid weli soo kala dhexgashay islamarkaana saacad weliba la filan karo inuu dagaal cusub ka qarxo degmadaasi kaas oo u dhexeeya labadan ciidan ee ka kala amarqaata labadan maamul ee isku haya degmada xarardheere dagaalkan ku dhex maray degmada xarardheere ee u dhexeeyey labadan ciidan ee kala taabacsan maamulka cusub ee degmada xarardheere iyo kii hore ee magaalada ayaa waxa uu yimid kadib markii madaxweynaha maamulka galmudug uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee degmada xarardheere waxaana iskudhaca labadan ciidan ee kala taabacsan maamulada degmada xarardheere ay sare u qaadayaan xiisada khilaaf ee ka dhex jirta maamulkaasi